guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ee tibek ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan kuwaasoo lagu wado inay qabsoomaan dabayaaqada sanadkan gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa uga waramay wariyaha v o eda ee nuux muuse birjaab sida ay howlahaasi u bilowdeen
waxay wax noo marayaan ilaa inta sanadku bilowda waxaan ku jirray diyaar garow diyaar garowgaasoo ku saabsanaa inaan qorshii facetuga koristaa ku samayno waxyaabihii laga bartay doorashadii saddex degmo inaan samayno waxyaalihii casharada ahaa dabakno sida wacyigelinta haddii daldaloolayinka jireen iyo qaabka farsamada doorashadu dhacday waa ku guuleysanay badan waxaa soo saarteen jadwalka doorashada golayaasha deegaanka puntland waxaa ku cad in doorashada aada qabanaysaan bisha december sanadkan iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaaban weli diiwaangelintii aysan jirin sidee macquul u noqonaysaa in maarata jadwalkaasi uu shaqeeya ayaa isleeda jadwalku isagaa macnaynaya su-aashaas horta wacyigelinta tooska oo lala hadaan daafray wacyigelintu waa socotay sagaalka gobol xafiisyaan ku leenahay way shaqeeyaan civil society baa ka shaqeeya siyaabo kala duwan baa looga shaqeeya mediaha nagala shaqeeya marka wacyigelintu way socotay laakiin ololaheeda weyn baan daafuraynaa labadan biloodoo hadda soo foolena si continuous u soconaysaa ilaa bisha decemberna way soconaysaa iyadaa heerar kala leh wacyigelintu waa wa waa soconaysaa mar walba ilaa maalinta doorashada waa soconaysaa inta ka horeysa marka hortaas waa taa tan kale jadwalka waktiyuu kala leeyahay qaab cilmiyeysan oo farsamo ku salaysan baana ku soo saaray tusaale ahaan hadda sida noo qorshaysan julay ee dhammaadkeeda ilaa iyo september waxaan u allocayd garayn ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta september ilaa november waxaan haysanaa space aan kaararka ku qaybino ku qabano musharaxiinta urada shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan bisha decemberna markaa inaan doorashada ka dhigno marka farsamo ahaan aada buu maangal u yahay waana ku fulinaynaa insha allahu
gudoomiye degmooyinkii shan iyo labaatankii octoobar doorashadooda la qabtay weli degmada eeg golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan maayarna ma dooran marka maxay tahay sababta arrimahaasi dibudhacaani keenay waa mahadsan tahay horta annaga marka koowaad inaanaan shuqul ku lahayn arintaas oo annaga shaqadeedii aan ka gudanay baan rabaa inaan dadka u sheego sababtoo annaga shaqadayadu waa inaan doorashada qabanno waa inaan natiijada ku dhawaaqno waa inaan maxkamadda sare u gudbino waa in maxkamaddu markaa ansixisaa intaaba waa la sameeyey xilligii loogu talagalay baana lagu sameeyey warqaddii natiijada marka baan waxaa loo gudbiyey maxkamadda sare u gudbisay annagana aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hadda dhimana goli degaanka la doortay waa jiraan waa sharci waa inay fariistaan oo galfadhiga waxaa la yidhaahdo facilitationkeeda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha low number seven sharcida yihahda lagu maamulaa caqabaad baa ka soo noqday marna urur ku tartameeyey dhexdiisa oo laba musharaxo hal urura iyo iyo waxyaala community la xiriira wasaaraddaana gacanta ku haysay kulankii ugu dambeeyey aan hadda isugu nimin waxa naloo sheegay in boqol kiiba boqol la xaliyey marka dhaawac intee laeg ayay ku keentay shaqada tibek arrintaas hakadka ku yimi
wallahi wax dhaawaca kuma keenin annaga waan jeclayn waana sida sharciga in cidda la doortaa ay shaqadeeda la wareegto annaga mas-uuliyaddeeniina waan ka gudanay doorasho lagu wada qancay cabasho lahayn hufan baan qabanay waxyaalaha administrativeka oo wadankeena maaragtay oo brosesyadu ku cusub yihiin iyo la qabsigiisa wax la xiriira uun bayna u daahday iyo doorashooyinkii federaalka waddanka socday wax annaga haba yaraata tibek nagaga xiraana may jirin lixdan bishii waxaad shir la yeelateen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada maxaa ka wada hadasheen
guddi ahaan waxaan warbixin briyoodhiga ama ama ama waktila abaan madaxweynaha siinaa sida caadiga ah marka waa madaxweyne waxaan warbixin ka siinay waxyaalii noo qabsoomay qorshihii aan dejinay faahfaahintiisa iyo sida loogu baahan yahay maaragtay in la hirgeliyo waxaa nagala qeyb galay waxaa jira ilaa bilowgiiba markii doorashada aan bilaabeynaba laba kun iyo sagaalkii iyo tobankii waxaan sameynay waxaa la yidhaahdo task force golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka relatorka la ah civil society-gu isaguna task force waxa la yidhaahdo ama ama ama madal kale ah iyo mid ururada saddexdaaba waxaan ula kulanaa sibila ah marka annaga laftigeega codsanay inay joogaan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo derderiyo waxaan ka wada hadalay marka in hay-ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashoyn tusaale ahaan waxaa hadda arintii soodimaha degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayaa ay hadda soo gebagabeeyeen sidii galfadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangoyn lahaa oo tirooyinka degmooyinkan aad bay u badan yihiin qaar badan oo kamida maqaamkala dagaalmada waa degmooyin cusub in nidaam rasmiya lasoo gudbiyo intaana seejooyinka saamin wakti mucayanana oo deg degana lagusoo lagu soo dhammaystiro doorashadu waa wax ballaaran guddigu waa guddi farsamo oo fuliya qabtana doorashada si hufan laakiin jawigii lagu shaqayn lahaa dowladdaa laga rabaa hadday tahay amni hadday tahay maaragtay waxyaalaha xuduudaha iyo la xiriira madaxweynuhuna si fiican buu maaragtay arrintaa uga hadlay muddo afar saacadooda ayaa arrintaa qura laga hadlayay doorashada amar baa ku siiyey golaha wasiirada inay guddiga waxaa la hadlay wixii kaga xiran u fududeeyaan oo kala shaqeeyaan marka ururadoo kale ayaga arrintaasi talama ku yeelanaya
ururadu si joogta iskeedaba jadwalka markaan samayneynay ururadan ka bilownay waa la tashanay isla qaadanay civil society-gaan ku xeejinay cabinetka golaha wasiirada xubnaha ka mida oo relatedka la doorashada ayaan ayaa ayaan ku xejinay iyagana waa kala tashanay ururaduna waxay ka mid yihiin dee danayaasha waaweyn ee doorashada kulanka aan la qaadanay dowladda oo shaqada ku xiriirana iyo waa kala duwan yihin istaan u wada shaqeynaa kulamo gaara oo iyaga laftooda dhinaca siyaasadda iyo howlahan ay kala hadlaan madaxweynehay la kulmi karaan aan haddaba kala hadlayn inay wada kulmaan oo laisla fadhiisiiyo guddoomiye afartan iyo toddoba degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwii waaweynaa ay horey uga jireen marka doorashada ma ka wada qabanaysaan afartan iyo toddobada degmo sharciyan puntland oo dhan doorashadu inay ka dhacdo wey qanuuniyana waa saas laakiin waxaa jirta wax la yihahdo degmo doorasho iyo degmo maamul qodobada aan shirkaa kaga hadalay ayayna ka mid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ee ay doorashadu ka dhacayso sharcigu wuxuu ogol yahay meelaha insecureka ama aan security possible ahayn ama kooxaha hubeysanaya joogeen ama xaalad kaloo security khatar ka jirtay goobo ama degmo qeyb ka midaba ha noqotay inaan inaan laga qaban karin doorashada marka waxaasoo dhan in la jaangooyo lana soo saaro liiska degmooyinka rasmiga ah ee doorashadu ay ka dhacayso marka ayaa qorsheynaya deegaanadaas
iskeedaba xuduudaha maamul iyo jaangooyinta degmooyinka waxaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado annaga waxaan leenahay tala sooljeedin iyo probosal waana samaynay markay kasoo dhammaato annaga waxaan leenahay jaangooynta maaragtay goob doorasheedka
guddoomiye malaayiin doolar ayaa ku baxaya doorashada haddii ay qabsoonto dhinacay ka helaysaan dhaqaalahaas intaas
dhaqaalaha intaa la eg laba madax laba meelood baa laga helaa waa dowladda puntland oo barnaamijka contribute garaysa iyo iyo international communityga international communitygana niyad wanaag iyo ballanqaad waxabay noo sameeyeen inay kaalinta kaga aadan ka qaadanaya waana nala shaqeeyaan hadda dowladda puntlandna doorkeeda inay ka qaadato iyadoo lafteeda waxyaalihii shirka lagaga hadlayay oo mar walbana dee waajibkaabay kamid tahay iyadana waa laisla qaatay marka labadaas dhinac bay ka imaanaya dhaqaalo dhanka dowladoo kale guddoomiyihii ka horeeyay waxyaabaha ugu weynaa uu xafiiska uga tegay siduu waxaa ka mid ahaa dhaqaalo dhaqaalihii puntland laga sugayo la waayey iyadoo weliba doorashadaasi deegaano yar ahayd marka tan oo ay ballaaran tahay kalsooni intee laeg ayaad ku qabi kartaan in puntland dhaqaale ay ku bixiso arrintaa
wallaahi horta dhaqaaluhu laba u kala baxaa dowladda laga rabaa mid waa tan bilaha ah oo miisaaniyadda bilaha ah oo guddiga iyo shaqaalaha iyo waxyaalaha kaga aadan dowladda sanadkan laba jibaar baan kordhinay la kordhiyey miisaaniyadda january laga soo bilaabo wayna baxdaa oo hadda shaqaalaheenna iyo gobolladeenna iyo ilaa xarunta dhexe iyo iyay ahaan maaragtay levelkii dee laga rabay laakiin way way waxdaa wayna shaqaysaa midina waa contribution ama ka qaybgal dowladdu ay ku samayso maadaama brosedkan uu mashruuc weyn oo dowladeed uu yahay ayna ahayd dee dowladdeenu inay boqol kiiba boqol maalgelis balse dunida soo koreysa iyo dowladaha maarata farajeelka oo dhan adduunyadu ay ka saacido doorashada in contribution lagu samay miisaaniyaddan way ku jirtaa xilligii hore oo diiwaangelinta qaar ka mida ee dowladdaa bixinaysa amniga o dhan dowladdaa bixinaysa iyo xilligii doorashada xilligii diiwaangelinta wixii transport oo dhan dowladdaa bixisay hadda dee ballanqaad rasmiya ilaa maheer madaxweyne aan hordhignay in dowladdu ay doorkeeda qaadanayso madaxweynehuna unagu dhiirigeliyey inaan shaqada darda gelino dowladda iyo hay-adaha dowladda o dhanna uu faray maaragtay inay garab istaagaan marka wax walba loo badan kama qabno arrinta
ugu dambeyntii gudoomiye maxkamadda dastuuriga kale weli lama hirgelin in badanna dhanka ururada taasi waa ay ka hadleen oo walaa xooganna way ka muujinayeen marka dadaal caankee ah ayaa socdo lagu hirgelinayo arrintan arrintaa dadaal fiican baa ka socda maalintii hadda dhaweyd shirka aad sheeg i weydiisay aan ka hadlayna waxyaalaan ka hadalay weliba annaga guddi ahaan qodobadii aan hor dhignay madaxweynaha bay ka mid ahayd waana arrin dhanka shaqada muhiimad badan uma laha lakin waxay muhiimad u leedahay dhanka kalsoonida marka laga hadlayo hadda doorashooyinka boqol kiiba sagaashan iyo sagaal arrimaha ka soo noqda doorashooyinka waa arrimo maamul arrimaha maamulkana waxaa gala maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga shaqa kuma leh waxay fasirtaa qodobada dastuuriga ama haddii kiis cabasho qodob dastuuriga in la jebiyey adduunka marka la eego practiceskana doorashooyinka boqol kiiba labo hal baa waxay noqdaan dastuuri khilaafaadka ka yimaada lakin boqol kiiba sagaashan iyo sideed iyo ka badan waa maamul marka annaga mar walba waxaan aaminsanahay maxkamadda dastuuriga maadaama shacabka iyo ururada iyo cid walba ay u aragto inay muhiim tahay in la dhiso in la dhiso hay-adaha dowladda waa hordhignay dalfadhigii hore kore hore baarlamaanka waa lagu soo daray ajendaha baarlamaanka markii aan weydiinay inaanaan dhisayna waxay ku justifay gareeyeen in maxkamadda sare markaa maandhayskeedii dhacay oo ay ahayd maxkamadda sare in in la dhiso marka haddana waxaan rajayneynaa annaga guddoonka baarlamaankaan kala hadalay baarlamaankaan kala hadalay madaxweynehaan kala hadalay labada darafti ka timaada in la dhiso oo maaragtay maxkamadda dastuuriga la dhiso
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse birjaab haatanna